waxaa shalay magaalada hargeysa ka dhoofay sagaal iyo toban maxbuus oo halkaasi ugu xirnaa burcadbadeednimo kadib markii uu cafis u fidiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhalinyaradan ayaa lagu wareejiyey somalilan sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii iyagoo lagu soo xukumay jasiiradda seychelles cafiska madaxweynaha somalilan ayaa ka dambeeyey codsi ay u jeediyeen odayaasha dhaqanka deegaanada ay dhalinyaradani ka soo jeedaan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle sagaal iyo tobankan maxbuus oo ka mid ahaa maxaabiist soomaaliya oo horey loogu xukumay dalka seychelles islamarkaana ku eedaysnaa bulcadbadeednimo ayaa xabsiga magaalada hargeysa muddadii ay ku jireen waxaa ka warramay taliya xigeenka ciidamada asluubta somalilan xasan cali dheere waxaa sharaf weynii ah inaan ku wareejiyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo cuqaashii ka timi muqdisho oo uu hoggaaminayo suldaan mustafe maxaabiistii shiishalis laga soo wareejiyey oo uu cafiska u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kuwaasoo aanu haynay muddo toban sana ah maxaabiista waa aragtaano iyagoo yaryar baa naloo keenoo dhallinyaro ah dhaqan celin baanu ku samaynay qaar badan baa farsamooyin bartay waa wada xaafidalqur'aan iminka waa raggaa a aragtaan quruxdooda tacab badan baa nagaga baxay haddaanu nahay ciidan asluubaan ahaan maanta nin waliba farsamo uu ku shaqaysto oo waddankiisii markuu ku noqdo gobolkiisii uu ku shaqaysto maanta wuu leeyahay guddoomiyaha beelaha hawiye maxamed xasan xaad ayaa u mahadnaqay somalilan isaga oo si gaarana u taabtay dareenka ay ku soo dhoweynayaan dhallinyarada maxaabiista ee la saamaxay waxaan halkan kula wareegnay oo inagu wareejiyeen dowladda somalilan oo horkacayo madaxweyne muuse biixi cabdi maxaabiist tiradood la eg tahay sagaal iyo toban maxbuus runtii waan uga mahad celinay maxaabiistaasoo muddo dheer ku jirtay xabsiga hargeysa ka horna laga soo wareejiyey jasiiradahaas siishalis iyo meelahaas marka in maxaabiistaas ay nagu soo wareejiyaan dowladda somalilan oo madaxweynuhu horkacayo aadaan uga mahad celihaynaa xalaytana saasaanu maarata uga mahad celina madaxweynaha iyo xukuumaddiisa welihiisa wasiirada iyo dhammaan madaxda somalilan iyo shacabkeedaba marka waxaan leenahay ilahay mahado ka gaarto runtii waxay tahay arrin taariikhi ah oo runtii saamayn ku yeelo doonta ee ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaa isaguna tilmaamay marxaladdii cafiska madaxweynaha somalilan u fidiyey dhallinyaradani ay soo martay la taliyaha madaxweynaha somalilan dhinaca arrimaha bulshada cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan runtii qiimaya sharaf bay noo tahay maanta in cafiskii madaxweynuhu iyadoo la fulinayo aanu maanta halkan kusii ambabixinno waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo gartay dhallinyarada soomaaliyeed ee muddada xabsiyada ku jirtay laga soo warjiriyey sii shalis ee burcadbadeednimada ku eedaysnaa inuu cafis u fidiyey qiimaya sharaf gaara runtii noo tahay waana waxaad iyo aad u qurux badan oo u qiimo badan madaxweynuhu go'aankaa uu qaatay odayaasha yimi ee iyaguna soo xilqaamayna si gaaraan ugu mahad celinaynaa khadar maxamed cakuule v o e hargeysa